wacyigelin xaggee buu qofku ka qaadan karaa ama caruurtiisa ka siin karaa tallaalka cudurka caabuqa ee covid nineteen caruuruhu ama da-doodu u dhexaysa shan ilaa koob iyo toban sano waxay tallaalka cudurka caabuqa ee covid nineteenka ka qaadan karaan meelaha xarumaha caafimaadka sida dhakhaatiirta caruurta daaweysa meelahooda farmashiyaasha sidoo kale qaar waxaa laga bixinayaa iskuullada ay caruurtu dhigtaan marka fadlan la xiriir haddii aad waalid tahay ood rabtid inaad caruurtaada tallaashid dhakhtarkiisa farmashiyaha kuugu dhow ama iskuulka naftigiisa haddii uu bixinayo wax tallaalka ka mid ah taasi waxay u sahlaysaa inaad hesho meelo badan oo cudurka tallaalka laga bixinayo ee cunugaagan uu ku qaadan karo tallaalka fariinta waxaa suurtageliyey waaxda caafimaadka gobolka minnesota waxaana lagu baraarujinayaa ummadda soomaaliyeed ee degan gobolka minnesota